filimkan waxaan horey ugu daawanay afghanistaan waxaana jilay taalibaan maanta se dhammaystirkiisa oo saameyn burburneed leh ayaanu ku aragnaa soomaaliya ayaa lagu yidhi warbixinta dardaarwarinta ee qoreen qorayaal reer galbeed ah al-shabaab oo ah koox jihaadi salafi ah ayaa si dhaqsi leh waxay go-doon u gelinayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya militariga kooxda ayaa la wareegay magaalooyin ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo furyaal u ah magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta warbixintaoo sii socota waxaa lagu yidhi gu-iyaal badan waxay midowda afrika iyo dowladda maraykanka ka shaqaynayeen sidii ay dowladda federaalka ee cagaheeda isku taagi lahayd laakiin xilligan wuxuu wakhtiga u muuqdaa mid sii dhammaanaya al-shabaab ayaa samaynaysa cadaadis xooggan oo ay ku doonaysa inay kula wareegto magaalada muqdisho kuna dhisaan maamul sunni ah oo ka hana qaada bariga afrika matad brayndon oo falanqeeya ka faalowda arrimaha bariga afrika kana tirsan xarunta diraasaadka amniga ee sahan ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ay ku jiraan xaalad dib u furasho oo fawdo ah dadka ku sugan magaalada caasimada ah ee muqdishona ay mar weliba filayaan in nidaamka maamul ee magaaladan uu isbeddel ku yimaado iyadoona ay jirto fursad ay al-shabaab ku goodoomin karto magaalada muqdisho ugu dambeynna gudaha u soo geli karta mid ka mid ah arrimaha sii xoojinaya cabsida laga qabo in muqdisho ay gudaha u soo galaan al-shabaab waa qarxii xooganaa ee siddeed iyo tobankii maars oo muqdisho lagula eegtay kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh sida lagu sheegay warbixinta lagu daabacay mowqica dahayle ee ka faalooda arrimaha amniga sida ay tilmaamayaan qoraayaasha reer galbeedka ee warbixinta qoray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay rido dowladda federaalka waxay ka dhiganaan doontaa jamaaco labaad oo sunni ah oo awood u yeelatay inay cagta mariso dowlad uu maraykanka taageero al-shabaab waxay meel ay cagta dhigaan ka heli doonaan geeska afrika ma ahan warbixintii ugu horreysay oo ku saabsan xaaladda soomaaliya taasoo lagu muujiyey cabsi xooggan oo la xidhiirta isbeddel xooggan oo xagga maamulka ka dhaco soomaaliya dowladda federaalka ee ku tirsan taageerada reer galbeedka iyo midowda afrika cagta la mariyo dhowaan khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika mas-uulna ka majadka afrika ee diraasaadka wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayso magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona lasoo baxday xeelad militari oo halis ah sababtana in guud ahaan soomaaliya ay gacanta ku dhigto xarakada al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta ay qoreen qoraayaasha reer galbeedka ogana hadlayeen xaaladda cakiran ee kala guurka ee ka taagan soomaaliya